gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka jubbaland siyaad ibraahim maxamed ayaa maanta xilka u kala wareejiyay agaasimaha cusub ee wasaaradda haweenka iyo agaasimihii hore ee wasaaradda haweenka waxaana goobjoog ahaa munaasabadda xil wareejinta oo lagu qabtay xarunta wasaaradda haweenka gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka jubbaland oo xilka u kala wareejiyey agaasimaha cusub iyo kii hore oo goobjoog ahaa iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa xil wareejinta kadib goobta ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda haweenka idris xasan maxamed iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda haweenka marwo miski yuusuf cali maantana waxaa sharaf aan u wareegaya sector saddexaad ama dhogka saddexaad oo economic development horumarinta dhaqaalaha qaybta ah oo wasaarada cusub iyo qayb cusub iyo fidli cusub runtii ah wasaaradda ganacsiga yani horumarinta dhaqaalaha iyo warshadaha iyo oo runtii fidli cusub iyo gruub cusub aan ku biirayo arrimihii bulshada iyo sarreynta sharciga iyo xuquuqlisaanka iyo arrimahaas aan intaas uga farxashay waxay ii tahay sharaf weyn inaan saddexdaas dhinacba aan wax ka barto khibrad fiicanna aan ka helo runtii waxaan ka maqnaa wasaaradda laba sano kaamil ah waxaa raacsan maalmo agost kowdeydi baan agaasinimo guud ku bilaabay aanan ka wareegay wasaaradda haweenka waxaana ku wareegay wasaaradda warfaafinta oo aan dhihi karo markii si loo fiiriyana waxaa waaye shaqa wadaag dhinaca xuquuqul insaanka markay imaato waxaan ka shaqaynayna waxay ahayd xuquuqda journalistka mise saxaafadda iyo dadka dhalinyarta ka shaqeeya xuquuqaadka oo dhammaan waxaan dhihi karaa labadii sano halkaasaan ka maqnaa inaan kasoo bartay khibrad badanna kasoo qaatay runtii aan isdhihi karo haddaa halkan joogi lahaa maanan helen khibraddaas maanta aan haysto farxad bay ii tahay marka inaan dib ugu soo noqdo ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka jubbaland siyaad ibraahim maxamed isaga oo la dardaarmay agaasimaha cusub ee wasaaradda haweenka ee xilka lagu wareejiyey
farxad weyn ayay tahay guddiga shaqaalaha rayidku inaan nagala soo qayb galno barnaamijkan ama xil wareejintan ay ku kala wareegayaan labada agaasime waxaan filayaa agaasimayaashu inaguma cusba agaasime daris oo agaasimihii sii joogay wasaaradda haweenka ka shaqaynayay agaasime miskina waxaa weeyaan iyadoo la taliya ah ay wasaaradda haweenka joogi jirtay muddo hadda shan sano afar sano meelaha laga joogo ma filayo inay tahay qof cusub oo marti ku ah goobta nidaamka dawliga ayaa wuxuu yahay qori isudhiib waa generation ba generation ka dambe ayuu kicinaya oo bedelaya kuraasta maanta aan ku fadhina berritu ninkaa ku fadhiisanaya maalinka xigtana waxaa waaye ciyaalkeenna iyo intaan dhalnayba ayaguna soo fadhiisan doona hadii laga karnaa noqdo caadiyan dawladdu waxaa weeyaan qor isdhiibkaas oo waa nin walba ninka kale ayuu bedelaya agaasimo markii meel laga bedelayo meelkan loo bedelayo macneed ma aha in uu shaqadiisii ay xun tahay ama ay liidato bedelkeeda waxay tahay in laga faa'iidaysto aqoonta iyo waayo aragtidama agaasimaha uu leeyahay maadaama ay kasoo kala shaqeeyeen meelo kala duwan iyo hay-ado dawladoo kala duwan maadaama ay kasoo shaqeeyeen qaybo kaloo fara badan oo dawladda ka mid ah nin walbana aqoontiisa iyo khibradiisa ayuu aad muhiim inoogu tahay annaga taasaana keenaysaa marka in had iyo jeer aad aragtaan isbedelo lagu samaynayo shaqaalaha rayidka